hay-adda afka oo ka shaqaysa ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah haweenka ayaa diiwaangelisay ku dhowaad afar haweena kuwaasoo tacadiyo isugu jira kufsi iyo jirdil loogu geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gabdhaha la kulmay tacadiyadani ayaa ilaa hadda helin cadaalad inkastoo ay socdaan dadaallo lagu raadinayo xuquuqdooda guddoomiye ku-xigeenka hay-adda afka deeqa cabdi cabdulaahi ayaa ka warbixisay tacdiyada loo geystay haweenka iyo dadaalada ay ku bixinayaan sidii dumarka la kulmay xadgudubyada jinsiga ay xuquuqdooda u heli lahaayeen waxaan ka hadlaa barnaamijyadii ayaantan dhacaya ee gobolkeena kusoo badanayay aan u qaabilsanaa protectionka hayad afko waxaa dhacday intaa ka warqabo ama diiwaangeline ee hayad afka diiwaangelisay afar kiis oo tacadiye ah afarti kiis oo tacdiyada ahayd waxaa waaye waan kahortag iyo waxaawaay iyo katabatag kahortag maba ka gaarinoo anakoo kahortagin samayn ee dhaceen waxaan sameynay katabatag iyo inaan gabdhihii niyadoodii iyo emooshinkoodii aan dejino iyo waxaan karaankeena awoodno waxaan bogaadinayaa ama fariin baaqa u dirayaa dhammaan bulshada reer hiiraan khaasatan reer beledweyne in haweenkeena waa hooyo waa walaal oo way kula dhalatay way ku dhad wayna ku dhashay in lafdhabarkii bulshada waayo in haweenkii la kufsado ama la tacadi ma wanaagsano in dhib loo geysto marka waxaan rabnaa inaad u wada kacno ee waa ognahay wiil kasta maanta way dhibaysaa in gabar oo dhib loo geysto afartaas gabdhood oo afarta oo dhaca kiis laba gabdhood waxay ahaayeen saqiir laba gabdhood waxay ahaayeen kabiir marka inaan walaalayaal aan taas a u kacno tan bulsho ahaan aniga ku hadlayo magaca ee haweenka ama ku hadlayo magaca hayad afko qaybtada protectionka marka waa kab kab naageed kabis ma dheeraa dhahay way igu baysaa inaan micnaha gabar soomaaliyeed maanta dhib loo geysto oo ka wada aamusno biri mid kale biri mid kale biri oo ku imaanaya ilidaaday soo karaacaysaa marka waxaa fiican inaan sidii reer beledweyne loogu yaqaan inay gabdhaha karab istaagaan ama ay u dhiirnaadaan ama gabar reer beledweyne ama gabar reer hiiraane dhib loogu geysan inaan haddana isku dayno oo aan sideen noqono oo wixii qaladaad dhacayne aan xalino oo aan saxno sidoo kale talaamaha amnigana waxaan ka codsanaynaa in ragga tacdiyada geysto oo kufsiga geysto inay cadaalad hor keenaan sida gabdhahaas ay u helaan xaqooda ama xuquuqdooda insha allah waa u baaqina inay nagala shaqeeyaan dhankaas weliba dhankaas oo ay xoog u saaraan meel kasta waxaa hagaajiyo waa booliska ama laamaha amniga marka hadday faras duwan ayaga ay kacaan ama ay dadaalaan wax walba way wanaagsanaanayaan wayna guulaysan